walaale ciidamadan waxa weeye waa ciidamadii dowladda federaalka ee soomaaliyeed oo ka howlgalayay muxuu ahaa gobolkan gado waxaana loo bedelay kismaayo dowladda u bedeshay ciidamo marka hab bedela ku tagay weeye halkaas waa gartay marka ciidamadan amar dowladda federaalka ee soomaaliya ka yimid oo gobolka gedo ka bedelay oo gobolka jubbada hoose u bedelay bay ku tageen ha sidaasay ku tageen misey gaarayaan waa adigu ilaa dhowr boqol weeye waxayna howlgallada ugu jireen eegutadii labaad ee ciidamada dowladda ee ka howlgalaysa gobolkan gado weeye kadib markii muxuu ahaa ay timi baahi in halkaa loo bedela baa halkaa loo bedelay halkay joogaan bayna ka howlgeli doonaan hadii alla idmo ciidamada marka ay tegayeen gobolka jubbada hoose kolley dabcan waxay kasoo tageen gedo gedo iyo jubbada hoosena waxa u dhexeeya jubbada dhexe ciidamada ma dhulkay mareen mise siyaabo kale ay ku tageen halka walaala ciidamadu waxay mareen xadka kenya iyo soomaaliya isla laabeen waxayna ka gudbeen gooba aysan muxuu ahaa cadowga joogin wax dhibaato ah iyo muxuu ahaa wax dagaalo ah lamaysan kulmin haddana waxay joogaan airportka oo ciidamada kale ee dowladda ay joogaan bay muxuu ahaa kamid yihiin sida ay ku tageen sidaa wey marka maamulkii kale ee gobolka jubbada hoose magaalada kismaayo gacanta ku hayay ogaansho ay maamulka og yihiin miyay ku tageen mise waa ciidamo dowladda ka socda oo maamulkii gobolkan aan waxba ka ogeyn ciidamada waa ciidamo dowladeed wixii maamul dowladeed ahna way og yihiin wixii aan ahayn maamul dowladeedna dee shaqaba kuma laha marka cabsi baa ka muuqata dadka ku dhaqan gobolka jubbada hoose baa la leeyahay magaalada kismaayo oo ka baqanaya in ciidamadii horay meesha gacanta ugu hayay sheegay inay maamul u dhisayaan gobolka jubbada hoose iyo ciidamadiinan tegay halkaa inay isku dhacaan baa cabsi laga qabaa baa laleeyahay cabsidaa ma qabtaan horey baa noogu hadalay taa iyada ah maamulkaas mid loo dhan yahay maahan ee dadka wada degan ee jubbooyinka arrin ay u dhan yihiin ma aysan ahayn qodobka labaad waxa weeye soomaaliya dowlad baa ka jirta federaal ah oo la aqoonsan yahay waa in maamul samaynta jubbooyinka ay hogaamisa dowladda federaalka ah go-aano cadaad bay kasoo saartay oo waafaqsan sharciyadda dastuurka u samaysan soomaaliya ciddii marka ka leexato oo wax ka dhana intaa wada waxaynu leenahay waa qalad ha joojisa koox gaar ah iyo muxuu ahaa qolo sheeganaysa maamul jabhadeed oo kismaayo joogtana maamul uma samayn kartaa ee jubbooyin marka warkaasi naguma cusbo guddoomiye gobolka gedo meelo ka mid a sida magaalada baardheere oo kale weli ciidamada kooxda al-shabaab baa gacanta ku haya ciidamadii gobolka ka dagaalamayey ee dowladda soomaaliyeedna waxaad ii sheegtay qaar ka mid a qeyb ka mid a in loo bedelay magaalada kismaayo ama gobolka jubbada hoose gobolka waxaa ka taagnaa xasarad dowladda federaalka iyo ciidamo hore gacanta ugu hayay oo ayaa ku muransanaa maamul samaynta arrintiinan hadda aad ciidamada u geyseen gobolka soo xiisada sii ziyaadin mayso may adeer sidaa maaha warsha dowladeed weeye in muxuu ahaa ciidamo ee dowladdu ay leedahay ay tagaan halkaa waa qorshe dowladeed wey in wax kale laga sii barbaraana maaha horta kooxaha jabhadaha ah ee soomaaliya ee dowlad baa ka jirto kooxa iyo jabhado ee la aqoonsan yahayna kama jiraan marka taa iyadaa xagga in la iska dhigaa wanaagsan cidda ku hamiyeysana waxaan ku tala bixinaynaa in ay ka mid noqoto dowladda soomaaliyeed inay ka mid noqoto oo waxa baawurka ay ku raadinaysaa aysan noqon jabhad iyo qabiil dhinaca kale waxaa la yaab leh xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka baarlamaanka ee muxuu ahaa dowladda federaalka ayaa wuxuu ka hadlay warbaahinta wuxuu ku sheegay ciidankii dowladda in uu yahay shabaab buu ku sheegay dowladda soomaaliyeed iyo muxuu ahaa baarlamaanka soomaaliyeedba waxaynu muxuu ahaa ka codsanaynaa arrinkaa isaga ah iyo mudanaha ka tirsan baarlamaanka oo muxuu ahaa dhinac socda amaamirta dowladda iyo qarannimada dhinac socda oo u xaydaday cadiifada iyo qabiilka u xaydaday oo ka been sheegay ciidamada qaranka in lala xisaabtamo maxkamadna la horkeena magaalada kismaayo hadda waad ku wada sugantihiin sidaad ii sheegtay ciidamadii dowladda ee gada ka tegay iyo kuwii dowladda ee hore u jooga halkaa waxay ku sugan yihiin baadi tiri meel ka mid a eeraboorka magaalada kismaayo ciidamadii kale ee magaalada joogana way ku sugan yihiin maxaa xiriira oo idinka dhexeeya ciidamada hal magaalada ku sugan wadahadal ma yeelatee markaad meesha tagteen kuba ku cusub maaha ciidamada qaranka kuwaanay uguma horeeyin waxayna muxuu ahaa degan yihiin kismaayo iyo go muxuu ahaa guud ahaan gobolka o dhan bay ka howlgalayaan ciidamada loo bedelayna kuwaas bay qeyb ka yihiin wax dhibaato ah oo aan buunbuuninayno oo ka jira kismaayo oon ognahana ma jiraan ciddii qirataa ayaa la weydiinayaa oo dhib baa ka jira tiraha baa la weydiinayaa waxay waxay ula jeedo haddii ay jiraan kooxa horaan ugu soo hadalnay waxaynu qabnaa kooxaha xagga in la iska dhigo haddii ay jiraan qolo shir waday shirka ee soomaaliya dawlad baa ka jirta ha loo hogaansamo gogosha iyo hogaaminta dawladda soomaaliyeed oo federaalka ah iskale